barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale f m yada geeska afrika
waa xad bisha maarajna waa lix iyo labaatan sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan sii wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan cayaarta loo yaqaano sayliciga soo soco siraadey sidaadoo kale la waaye soo soco siraadey sidaadoo kale la waaye waa tahayadiiyey wale waa tii shamata waa tahayadiiyey wale waa tii shamata
noocyo kala duwan oo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Aadi.
oo weliba la kala tirinaya waagan dhalinta yara oon boodi kare Haye.
waan ciyaari jira ismaaciil goordhow baynu soo noqonaynaa isla sheekada laftigeeda sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamij ka marnayn
akhlaaqda xishoodka asluubta caddeeca dulqaadka iimaanka aadmigu kama sinna aqoonta arxanka dadnimiyo abuurtaada afkayguma koobo ammaantaada bishan waxaan hubin doonaa dhegaystayaashana in badan ka maqlaan ismaaciil oo xubintii cayaarahana way soo socotaa iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warka caalamka
mas-uuliyiin ku sugan magaalada cincinnari ee gobolka ohio ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo toban qof la toogtay taas oo qof ka mid ah xaaladiisu ay halis tahay kadib markii xalay rasaas lagu furay xarun lagu caweeyo oo dad badani ku sugnaayeen oo magaaladaasi ku taalla sarkaal boolis ayaa sheegay in waxaa dhacay ama goobtan ka dhacay ay ahayd masiibo sarkaalka ayaa sheegay in boqolaal qof ay goobta ku sugnaayeen marka rasaasta lagu furay xarunta lagu caweeyey ee gobolka ohaayo ku taalla ilaa haddana lama sheegin in xabsiga la dhigay cid lala xidhiidhinayo weerarkan isbahaysiga milatari ee uu hogaaminayo maraykanka ayaa weeraro xagga cirka ah ku qaaday mosul waxaana goobjoogayaal ay sheegayaan in weerarkaasi ay ku dhinteen in ka badan boqol rayida howlgalkan ayaa ciidamadani waxa ay rabaan inay magaalada mosul ka qabsadaan kooxda isis warar kale oo deegaanka ka soo baxaya ayaa sheegaya in agagaarkaasi laftiisa uu ka dhacay qarax xooggan oo uu geystay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey kaasoo ay diyaariyeen kooxda daacish waxaana ay dadka qaarkood ay leeyihiin inay suuragal tahay in gaarigaasi uu sababay khasaarahan rayidka
duhur wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ad nagala socotaan caasha maxaa tiri saylicda saylicda waagaan yaraaba ismaaciil oo ciyaari jira weliba waagaan yaraa oo weli maxaa kuu kordhay aan soo dhaweeya markaan dhallinyarada ahaa oon Dame- aadka u dhuubnaa Ma- waxaa weeye xaggan marka la joogo maaragtay Ah, weli qofba eh, waxaa laga yaabaa adigu hadda imika inaad weli dhallinyaro u tahay dad badan hay dad badan in ognahay taasaa loo dhammayn laakiin waxaa la yidhi mar haddii een, marka Weli la mar leeyahay haddad- qof- qofkaas wuu dhallin yar yahay Hey, marka dhallinyaronimada looma sinna iyadaa laba ah hay mar haddaan da'da la sheegayn dhallinyaro cuslaatay iyo dhallinyaro way kala sokeeyaan soo marka waxaa la kala siinaya garaado garaadaa la kala Aad iyo saaraya aad.
inkastoo imka soomaalida dhallinyaradooda aana qeexnayn oo waxaan maqlayay maalin dhoweydoo nin wasiira la magacaabay markaasaa la yidhi een, eh, wa- wasiiro dhalinyaro ah marka anu da-da waxaad filaysaa dee wasiir shan iyo labaatan jir meelahaas iyo wixii ka shan yar iyo soddon buu ka wen yahay hay waa dhallinyarana waa la leeyahay weli xaggan maraykankana way ka duwanta waxaa laga yaabaa dadka dee dhallinyaradu marka aad ba dadka aad u yar marka aan soo koobay haddaan la qeexin Hmm.
dhallinyaronimada Waa la iyo iskaga wada waayelnimada waa lagu wada jiraa waa laskaga wada jiraa aad iyo aad.
marka een, maanta barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka waxaan ku eegi doonaa ciyaaraha kala duwan ee saylicida iyo weliba een, marka dhalinyaro kala duwanoo ciyaarta horta yaa ciyaara ciyaartani ciyaaraha waa la kala leeyahay ciyaartu seylac bay ka bilaabantaa iyo aagaasay ka bilaabantaa marka magaalada loogu magac dara magaaladaas iyo aagaasa marka hore xad- meel xadaara ee macnaha ay ka jirtay ilbaxnimo weyn bay ahayd waayo dhulka xeebaha ilbaxnimooyin ka jiri jireen oo ay ka bilaaban jireen ilaa awdal dhulkaasoo dhan waa gartay marka een, dhulkaasaa marka hore dee laga ciyaari jiray waxaa ku jira dee waxaa iman jiray dad kala duwan oo ganacsata ah waa gartay marka ilbaxnimooyinka dhulkaa ka bilaaban marka dadku dee ciyaaray lahaan jireen dhaqan marka cayaarta magaalada seylac bay kasoo een, aasaasantay aagaasa loo tiriya iyadaana magac magacaasaa la siiyey magacaasi marka dhaantadoo kale markaan soo qaadan tusaale yaana khadka ka bixin laakiin iyadana ma meel baa loogu magac dara mise waa magac ee soomaaliduna ula baxday dhaantada aad uma huban laakiin dhaqanadun bay ku jiraan marka soomaalidu ciyaaruhu marka way faafeen laakiin haatan meel walba seylicda waa laga way ku ciyaara faafeenay marka een, koox dhalinyaro ah oo ciyaarta ciyaaraha seylicida iyo macalinkoodii oo khibrad badan u leh ayaa wariyaha v o magaalada boram haashim sheekh cumar good uu waraysigan la yeeshay
kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka dhallinyarada oo maalin kasta oo axada ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka maanta wuxuu idinkaga imanayaa magaalada boorama waxaana idiin soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good haddaba barnaamijkeenan hibada iyo hal abuurka ee dhallinyarada waxaan maanta ku soo qaadan doonaa kooxda hidaha iyo dhaqanka ee la yidhahdo cabdisinimo baan oo ka dhisan magaalada boorama ugu horreyn guddoomiyaha kooxda een, adoo magacaaga ku bilaabaya goorma ayaad aasaasteen kooxdan cabdisinimo baan magacay waa farxaan maxamed yuusuf kuna magac dheer farxaan kuuriya ahna guddoomiyaha kooxda hidaha iyo dhaqanka walaalaha cabdisinima baan ee ka dhisan gobolka awdal kooxdayadu waxay jirtaa muddo aad u fara badan laakiin magac ayaa mar walba babedilma oo tiimkaygu magacyo badan buu kusoo kala jiray magacyada yacni dhallinyartan imika hadda wada joogtay waa dhallinyar ka kala timiday kooxaha gobolka ka wada ciyaarta oo dhan haddii aan yacni kuu sheegay laakiin wakhtigii ugu dambaysay aan aasaasanay waa labada kun iyo lix iyo tobankii bishii shanaad dhexdeedii laakiin way ka horreysay kooxdu wakhtigaasna yacni tiimkan aan la baxnay magacaan cabdisinmo laakiin ka hor ilaa iyo labada kun iyo een, labiyo tobankii ilaa iyo wakhti xaadirkan way jirtaa laakiin magacaa soo jiitamay soo jiitamay soo jiitamay wuxuu magacii ku dambeeyey magaca cabdisinimo waxaa kaloo inoogu martiya barnaamijka macalinka kooxda een, adoo magacaaga ku bilaabaya goorma ayaad bilowday inaad tababarto dhallinyaradan fanka iyo ciyaaraha ee cabdisinimo baan magacayga waxaa la yidhaahdaa abwaan cali ciidle sarreeye waxaanan ku soo caanbixin joogi jireen ku barta ciyaarahan jabuuti koox baan iska lahaa la odhan jiray iftin oo ka tirsaneyd kartituwa halkaasaan ku soo bartay ma- dabadeed waxaan u soo wareegay somalilan abwaanna waanahay kooxdani waxaan ku soo bari dhoweyd baan iyaga maxaanku idhahdaa aan ku soo wareegay oo ii yeedheen kolkaa kooxda anigu waxaan ahay ma- macallin yaqaana men macallimiinta yan ciyaana hidiya dhaqanka la ciyaaro nin batarku yaqaana nina seyliciduu yaqaana nin dhaantaduu yaqaana anuu ninka wada koobsadaana waxaan ku dadaalay een, inaan inaan dhaqanka wada barto marka kooxdan waxaan rabaa inaan dhaqanka soomaaliya ay ciyaarto oo dhan qaybta somalilan lagu ciyaaro inaan wada baraan doonayaa insha allahu tacaala taasana ku dadaalay inuu ku tala jira Een, kabacdi maadaamay sidaa tahay anu waxaanay abwaan abwaan maadaamahay macnaa waxaan sameeyaa maansooyinka waxaa ka mida yani waxaa la yidhi adoo abwaana maxaa isku soo sharixi weydo waxaan idhi maanso ka mida hadd- midadu waa saawirtiyo haddaan soofayn lahaa dadkay saribaan idhaa sharkaygu sureerra male haddaan u samayn lahana waqtaan ii saamaxayn marka dhallinyarta waxaan waxaan ku dhiirigelinayaa in qofkii wax garanaya wax laga barto waana ku tala jiraa inaan ciyaarta kooxda cabdisilimo iyo qadijabel waa fanka laga bilaabay gobolka somaliland bay ka bilaabmeen maadaama ay saa tahay ana waxaan doonaya inaan xagga sare geeyo oon idha- horseedka gobo somalilan inay noqdaan kooxdani baan ku tala jiraa insha allah waad mahadsantaa waxaa kaloo barnaamijka lagala qayb qaadanaya dhallinyaro iyaguna ka mid a kooxdan cabdisinimo baan een, adoo magacaaga ku bilaabaya goormaad bilowday ciyaarahan een, dhaqanka iyo hidaha inaad barato ood kooxda kusoo biirto magacayga waa khaalid ciise madar kana tirsan walaalaha hidaha iyo dhaqanka gobolka awda cabdisilima baan walaahi run ahaantii markaan ka hadlo een, xilligan kusoo biiray waxaan kusoo biiray labada kun iyo saddex iyo tobankii hase ahaatee guluubyo badan baan kusoo biiray guluubkan waa guluubkii iigu dambeeyeen kusoo biiray inaan muddaana aan ku jiro kooxda oo walaalaha cabdisinimo baan ee hidaha iyo dhaqanka waxay isugu jiraan wiilal iyo gabdho gabadh ka mid a ayaa inoogu martay ee barnaamijka adoo magacaaga ku bilaabaya bal ka waran fankan wiilasha iyo gabdhaha ee walaalaha cabdisinimo baan bismillaah magacayga waa istareex ibraahim qalinle waxaan ka mid ahay guruux kooxdan walaalaha cabdisalimo baag ee ka tirsan gobolka awdal magaalada boorama waxaan jecelnahay horumarka iyo hidaha dhaqanka guud ahaan soomaaliyeed inaan horumarno waxaana naqaanaa ciyaaro aad u tiro badan oo aan hore gobolka awdal looga ciyaari jirin oo nabaro macalinkeena cali ciid jasaakala khayr baan lehay waxaana leehay hidaha iyo dhaqanka hala nooleeyo waxaa kaloo isaguna inoogu martiya wiil kale oo dhallinyara oo isaguna ka mida kooxda walaalaha ee cabdisinimo baan adoo magacaaga ku bilaabaya bal ka waran fankan iyo ciyaaraha aad ciyaartaan magacaygu waa liibaan maxamed cismaan kana tirsan kooxda walaalaha cabdisilima baan wallaahi horta dhaqanka dhaqankii oo sii dhimanay markaa aragnay waxaan isku soo bahaysanay ilaan dhaqankii gobolku la'aa kor soo celino oo de gobolladaa kale aan tusnay ilaan dhaqankii jiro dhaqanka waxaan leeyahay dhallinyarada somalilan ku dadaala saad kor ugu qaadi lahaydeen gudoomiye farxan kooxdan walaalaha ee hidaha iyo dhaqanka ee cabdisinimo baan ciyaaraha ay ciyaaraan ee kala duwan ee ka mid tahay saylicigu noocee ka mid a noocyada ciyaarahan ee sayliciga waayo waxaynu ognahay saylicigu inay ciyaaro fara badan yihiin
ciyaaraha saylicigu horta taariikh ahaan wuu naga guwan yahay waxaanu ku maqlnay saylicigu inuu boqol iyo wax kor uu dhaafay laakiin intaan ka ciyaarnaayey waxaan ku soo koobi karaa aniga ka gudoomiye ahaan dhowr iyo afartan ciyaarood dhowr iyo afartankaa ciyaarood oonan sii kala bixbixin karin waqti xaadirkan laakiin waxaa dan kaaga soo qaado ay u kala baxbaxaan markala bilaabiyo kale waxaa lagu bilaabaa assalaam caleyk ciyaar leedhaahdo waxay ku xigtaa ciyaartan bisinka leedhaahdo haddana ciyaar kale oo batar la edhaahdo oo sida carusey carusey dibaaxoy dibaaxoy iyo caaqil alcoqaal iyo ciyaaro kaloo fara badan markaas anigu waxaan odhan lahaa saylicigu tiradiisu ma yara laakiin inaan wada barno aad baan u jeclaysan lahaa weliba waa haddii aan helno cidna barta ciyaarta saylicigoo dhammaystiran macalinka kooxda cali ciid wuxuu sheegay guddoomiyuhu inay ciyaaraha saylicigu fara badan yihiin oo aan la soo koobi karin intee ayaa laga ciyaaraa dhaqan ahaan dhulkeennan ciyaarta saylicida la yidhaha horta waxay ka waxay ku koobantahay gobolka awdal waxay ka bilaabantay magaalada saylica la yidhaha baa laga bilaabay imigana magac af soomaali wixii ku hadlo oo dhan ciyaartu ciyaaro waa saylici waxaana ka bilaabantay magaalada saylica la yidhaha carabi bay leedahay tukri bay leedahay yutu bay leedahay maxaan ku idhaha boqol iyo toban ciyaarood wey boqol iyo labaatan weeyaan boqol iyo labaatan ciyaarood hindi baa ku jira mid kastaa ku jirta waxaa ka mid ah ciyaarta la yidhaha allahoba allahoba layehelayo mar kalena waa la bedelaayo waxaa la ydhaa allahobalahobalahelyoyhobalaheleyoy ldhaa midda labaad boqol iyo toban weeyaan iyada ciyaarood anugu waxaan aqaanaa waxaan ku dadaalay v o da maanta waxaan weydiinayaa dadka ciyaaraha yaqaananba dhallinyarta waxbara nin botorka iyo saylicida iyo welwelaha iyo hela dumarka iyo dhaantada iyo walansaqada iyo mid kasta yaqaana hadduu jiro ay la soo hadlo ha idhahda anoo kala aqaana waxaan ku faanaya waxaan ku dadaalay inaan wada baro dhallinyartana waan wada barayaa saylicid oo kale tee dadku ugu jecel yihiin ciyaarta waa la wada jecel yahay mid kasta nin walba horta qof nin walba soomaalida waxay tidhahdaa qosle nin walba heestu yaqaan buu jecel yahay u fiican nin walba haddii la yidha nin baa la weydiiyey naagaa tee ugu qurux badan oo kolba tii muuqatuu uu kala saarsaari kari waahay inkastoy mudho gob yihiin oon lakala qayb oon la kala qaybin karin haddana bismillaahi sala allah calayh marka caruuska jiro caruse caruse inikoo laba marka lagu dhifto dadkao dhan baa wada kaca caruse caruse eyho maxaan ku yidha heleliwaanbe allahuma salli calaa maxamed ma kala dhacaan dee waa iyo haweeyo shaalilaa shallilaa oo imiga waxabaa ka caanon arkay caruusyada boorama marka gacaaliya xigtaanahay gacan wadaa jiraane soo dhowaada gacalo waaba lagu bedelay heestaasoo kaliya baan aada u sii xiisaynaya imiga ciddaan garanayn sida loo ciyaaro siiliciga marka ay wiilasha iyo gabdhuhu wada ciyaarayaan tira intee leeg ba wada ciyaarta nin walba inta doonu ka dhigan karaa laakiinse waxaa ugu qurux badan in shan iyo shan u yaraan hadday u yartahay shan iyo shan oo haybadii baa isa soo saaraysa shan iyo shan waa inay u yar tahay haddii ka badan tahayna inta doontaad ka dhigan kartaa boqol iyo boqol iska horjeeda waad ka dhigan kartaa laakiin waa inay u yaraataa shan iyo shan inta masraxa isa soo taagi karta inta masraxa isa soo taagi karta toddoba toddoba lix iyo lix aduu badiyaa tiro dhiman baa la idhaha lix amba sagaal adda weliba waxa meesha dee masraxii baa yar toddoba iyo toddoba qurux badan markaa marka la kala roganayo oo kale ma wiilashaa bilaabaya mise gabdhaha bilaabaya shacabkaba raggaa tuma habluhuna way la tiirshaane amba tiiriyo tuma waata inanta tiri raggu hore u dhigi waayen ee baturka ciyaaraysa shacabka asalkaba raggaa bilaaba wax kasta een, waxaana dambeeya hablaha inkastoo imiga la idhaahdo inkastoo marka la salaamayo amba faransiiska amba carabida amba soomaalida marweyn iyo mudanayaal madaamuusiye la horeysiye naagta la xor- la xormeeyo laakiin ciyaarta ninkaa bilaaba khaalid een, maadaama aad kooxda ka mid tahay dhallinyarta imika inta badan xiisaysa hiddaha iyo dhaqanka ee dib usoo noolaysa inaad tahay ciyaarahaad ciyaartanteed u jeceshaado aniga wallaahi eh, markaan ka hadlo ciyaarahan u jecelahay waxaa ka mida eh, yaasilimawe iyo soo socod siraade haddaad ku yar luuqayso siay u dhacayaan kuwaas waxaa u dhacayaa soo soco siraade sidaadoo kale la waaye soo soco siraade sidaadoo kale la waaye waa tahayadii wale waa tii shamata waa tahayadii wale waa tii shamata
taasoo kale waxay ka mid tahay soo maaha ciyaaraha een, seeliciga gabadhaan idna weydiinayaa imse gabdhood baa kooxda ka mid a sagaal hablood baana ciyaaraha imika markaa aad ciyaaraysaan sagaalkiina hablood ee kooxdana ka mid a ciyaaraha inta badan aad xafladaha kaga qayb gashaan ama seyliciga ha ahaato ama dhaantada ha ahaato bal qaar ka mid a noo tilmaam waxaa ka mid ah xafladaha marka la soo dhaweyntaada ciyaaraha siiliciga lagu bilaabaa aan aroosyadana marka aroos oo kale aan hees aroos baa jirta taa arooska kale carusey carusey idinko laba carusey hay waa idinko laba carusey carusey idinko laba carusey hay waa idinko laba taas weeyaan xafladaha aad ka qayb gelaysaan ama bandhigyada laydinku yeedho kuwa iyaga laftooda aad ku furtaan ama se aad kaga qayb gashaan waa kuwe calankayagow hobe calankayagow cawaale waadna caawise cimrigi jiryow hoba cimrigi jiryow cawaale waadna caawise
intaasoo xafladood iyo intaasoo caroos ayaa laydinka yeedhaa dadku say u xiiseeyaan maasha allah dadku waxaa u xiiseyn saaana miisiga iyo waxyaabaha kale u xiiseynin ciyaarta sayliciga ama dhaqanka anagoo dharkii ku labisan markaan soo galna masraxa dadku way fadhiisaan si fiicanna way noo daawadaan liibaanyare oo ka mid a isna een, kooxda kana mid a een, xubnaha martida inoogaa barnaamijkeenan hibada iyo halabuurka bal waxaad ka warantaa adigu heella yaryarta amase mid ka mid a ciyaaraha aan sayiciga ahayn ee aad ciyaartaan ee aad xiisaysaan waxaan xiiseeyaa ciyaar la idhaaho hilaydhahoobaloba siday u dhacdaa markaa taas
ilowdhahoobaloba ilowna inadeer ilowdhahoobaloba ilowdhahoobaloba inadeer ilowdhahoobaloba ilowdhahoobaloba inaan dhaqankeena ilowdhahoobaloba ilowdhahoobaloba habaaska ka dhowno ilowdhahoobaloho ilowdhahoobalohoba dharaaru haradno ilowdhahoobalohoba ilowdhahoobaloba habeena dhigeena ilowdhahoobaloba ilowdhahoobalohoba taasoo kale markaa eh, maxay tahay sheegaysaa waa ciyaar een, ka mid a uun ciyaarahan een, laga ciyaaro intoo badan een, jabuuti laakiin waa dhaqanka soomaaliyeed bay ka mid tahay heella yaryartoo kale noocay u dhacdaa heelyarartu way fara badan tahay hoy doday hoy doday handaagane hoy doday hoy dodo hoy doday handaagane hoy do casarkan caana diiqaaye hoy doday handaagane hoy dodo oo markaa waxa ciyaara intoo badan dumarka ciyaara heelayararta waa ciyaar u gaar ah dumarka heelayarartu abwan markaan ku weydiiyo hirwada oo kale hirwada see loo ciyaaraya markaa iyadu see u dhacaysaa iyaduna hirwadu waxay u dhacdaa hirwo dhaanta iyo hirwo caadiyaa jirta hirwo dhaantada hirwada caadiga marka la ciyaarayo hablihiibaa halkaa soo joogsanaya ragguna halkaabay soo joogsanayaano hirweynu helo siyeynaa intaa sacab lama tumayo hirweynu helo siyeynaa allow hibadeeda noo keenay war allow hibadeeda noo intaa sacab lama tunayo markaasuu idhaa gabadh mada gabayga anigoo yar baan maandharku ahaaye waayadan ba midhihii ma tirin ugu macaanaaye nabad soo baxiyo naqroob u egeey allow nuur yahay ku nooley waar allow nuur yahay ku nooley markaasuu ciyaarta jaray naamiyaan dhaaladkaaga sheegaayo sacabka la joojinaya wayhobow ma degdege ma duula dalka bil oo miyaan dhererkaaga sheegaayo war hobow ma cabsade cadaawahire nabad soo baxiyo naqroob u egeey allow nuuriyaay ku noole waar allow nuuriyo ku noole markaas ciyaartaa loo bilaabaa markaas saddex jeer bay dhacdaa afar jeerna sacabkaa lagu dhiftaa saddex jeerna dib baa loo dhaqaaqaa marna waa la isdhaafaa afar linna waad ka dhigan kartaa mar waa irwada noocaasay u dhacdaa bal markaad noo tilmaamayso ciyaarta welwelaha oo kale waad ciyaartaan soo ma taa welwelaha oo kale siaad u ciyaarta ciyaarta welwelaha marka u horeysa ragga waa ciyaar rag iyo ciyaar dumar baa kala jira waa ciyaarta raggu ciyaara inay dumarku ciyaareen hablay hablo ciyaaraan cidhif bay joogsadaan oo nin walba inantii inantii u yar jeclaaba oo cidhifkaa joogsato beeryare wax la yidhaha bay qaadaa isagu waxaa lagu bilaabaa liobeyoy liobeyoy harimaate hanahaban hobe hanahaban niman helaa maharbon wargarelow idhegayso daayeer baa gabadh qaaday waayahay dee waa ninkaad garanaysay gaabane aad tiqiina gacmihiisa inta lahaa shamiis buu gashaday waay gacmihii lugihii godgodnaana surwaal buu isku giijay warin badan baanbaanayoon badiye harimaade ladaanbadiyana ma biinaye ee barbaarta wixii dhulkaa joogiyo alla boqorkiiyo owsalanho oo hanahaban niman helaa maharboon ee walaalkoobane koyigo
ciyaarta dhaantada oo kale siaad u ciyaartaan ta dhaantada way ku jirtaa waan malaynaya ciyaarahaad ciyaartaan dabcan intoo badan horta dhaantadan ciyaarano waa tii muusigaysnayd ee uu ku caan baxay ninkii la odhan jiray cali dhaanto ciyaarahaasan adigoo aad u ciyaarnaa mid lakiinstaasi male s- way jirtaa dhaanto sacab iyo durmaan leh laakiin intoo badan dhaantadan ciyaarna waa tii muusigaysnayd dhinaca gabdhaha markayn dib ugu soo noqonno mid idin khaasa oo aad ciyaartaan gabdha ahaan ma jirtaa Aa, sitaadka unbaa jira laakiin siiliciga mid noo khaasa ma ma ciyaarin sitaadka oo haweenka unu gaara oo aanay raggu ciyaarin baa jira sooma taa haweenku ciyaaraan ee aad sitaadka aad tirahdaan siaad u ciyaartaan waa sidii qasaayidka aniga iskuma fiicnin ma ciyaara laakiin waa sidii qasaayidka unbaa loo qaada waa islaamaba annaku kooxdan aan ku jirna siiliciga caadiga ma ciyaarna waa taqaanaa adigu soo maaha taa sitaadka say dumarka u qaadaan marka dumarku een, wallaahi wax walba dumarku wuxuu ku fiican yahay wixii lahaa ma garanaysaa marka heelada dumarka hadda waan baraa heelooyin dumarku iska leeyihiinoo harimaadeeha nahaaba u nimaan heelada mahanbayno tuleydhaa hilowdhe la wiilo la wiilayaa la wiilay dumarka heleeleylay heleeley kuwa laydhaa dumarka waan barayaa laakiinse hadda waan isku cusubnahay anugu midaan barayaa sitaadkiina qole waxaan u malaynaya dumar baa ku shaqaysta wayna weynanaa senata waan ka yarboodaya si wanaagsan Ee, ciyaaraha kuwa kale jira ciyaaraha waxaa jira ciyaarta buturka la yidhaahdo oo ciyaar caaniyadna oo shan iyo labaatan nooc baan ka aqaanay kala baxbaxdaa Een, waxaa jirta ciyaar iyadna la yidhaahdo baloole baloole oo sida sida loo ciyaaro saar oo kale weeyaan saarkana dhowr iyo toban nooca Een, balooley badow yalayeyha balooleya wiilkow hablow caawaad badeeneya oo qol xad buu qaadanayo ninkuu u dhacaa ciyaartaas saar baa la yidhaahdaa ciyaarta buturka oo kale dhowr iyo toban nooc bay u kacdaay tun reer magaalku waa la- waan soo yar gaagaabinoo si magaaladii ula qabsato tu yaroo gaaban baan ka dhigno heleelow iyo heleelow ho, ho, ho, hobaale na sidayada niman baranay ho, ho, ho, hobaale way baada nimanka qaadaynay ho, ho, ho, hobaale mar way balballaadhi sheekada ey ho, ho, ho, hobaale ee runtii bahdilaya waa nacay saasay u dhacdaa iyada waa ciyaar iyaduna aad u qurux badan Ee, ciyaaraha kale ee hidaha iyo dhaqanka waxaa ji- jira kuwa iyaguna sacabka la tumo dhallinyartuna ay isku martaan saddexleyda la yidhaahdo saddexleydaasi sida u dhacdaa saddexlaydu waxay soddon nooc bay u kala baxdaa Ee, qayb haddaan ku soo goyno aan nijne iyo adna magaalada markaan soo gelinay aan qayb ka jarjarnay waxa ka mid a wayey hobow ho halahobaho walayoho hobeyeho iyey hoho halahoba walayoho hobeyeho iyey ho saas iyadna u dhacdaa saasay u dhowdhowda marka wiilasha iyo gabdhahu way wada ciyaaraan soo maha taas waa la ciyaara hablaha waa la isdhaafaa marbaa la saddex jeer marka la isdhaafo imiga waan yar casriyno mar magac baan ku qornaa mar calankaan u eekeysiino dadka ciyaaraya kolla saddex isdhaafaysa kolla afar baa dibadda joogsanaysa kol el bay qorayaan kol m bay samaynaya haddaan waxaan ku samaynaaba qof magiciioo kale sida calanka somalilan oo kale kol s baan samaynaa kol aadi baan samaynaa saasaan ku samaynaa sida kuwaasoo kale marka laydin daawanayo ay dadku u xiiseeyaan xiisayn way dhaaftay oo qof saro fadhiyaaba ma jiro waa la sare joogsadaa wadmi adigu weriyo waxaad odhanaysa way isfaaninayaane waad naga soo qayb geli doontaa indhaha u xarki doonta hay inu kooxdiinan cabdisinimo baan ee hidaha iyo dhaqanka ee dib u soo noolaynaya isla markaasina isugu jira wiilasha iyo gabdhaha yaa idin gacan qabtay yaase wax idinla qabtay koodhan maaya maanta dee wax intaasoo qof wax noo qabta laakiin horta waxaannu ilaaweyn aanan abaalkoogana gudayn hooyooyin in badan gacanta nagu soo hayay gobolka awdalna ka bilaabay howlahan waa hooyooyinkii bilaabay howlahan gobolka awdalba bilaabay dhallinyarta u horseeday inay hidiya dhaqankooga soo nooleeyaan hooyooyinkaas oo ah orga- organisation ka jira gobolka odal national organisation for women kuna magac dheer now ururkaasaa adigu een, soo aasaasay een, howlahana bilaabay iyagaan marnaba anigu dee aanan odhan karin yacni waxay kuu qabteen abaalkoogu waad i gudi karaysaa waxaan is odhan karaa iyagaa sababtaas aad maanta hidiya dhaqankaad ku baratay iyagaa iska leh marna ma ka qayb gasheen tartano loo qabtay ama kooxaha gobolka awdal ama kooxaha somalilan oo hidaha iyo dhaqanka ciyaarahooga lagu soo bandhigayay dabcan haa waan ka qayb galnay een, tartankii somalilan go talenti waan ku jirnay een, kolley toole een, uu maalintii ugu dambeysay allahu naxariista weriye cawke uu sheegsheegay tartankaasi tartankaasi waxaan soo galnay kaalinta koobaad waxaa galoon galnay een, tartan een, lagu qabto isla hargeysa oo maaldhow toole een, isna een, somalilan oo dhan ahaa laakiin tartankaas organisation qabtay tartankaasna kaalinta labaad baan galnay oo waxa naga horeeyey een, gobol baa naga horeeyey waxaa kaloo jirta madalo badan oo ka qayb galna sida madaxtooyada kale een, maalinta ee diinmey heestaad kusoo gabagabaysaan amase ciyaartaad kusoo gabagabaysaan maxay tahay mid kastaad ku soo gabagabaysan kartaa ninka nijaari loox ma waayaa la yidhao dee anigu waa anigu dhinac kasta i yaalla anigu waxaan imiga baray dhowr iyo toban ciyaarood Ee, waxaa ka mid a hobaala hobaala hobaalayo weedhe hobaalayo weedhe hobaalayo anigoo boramiyo fadhiya barasankii awdal hobaalayo weedhe hobaalayo weedhe unbuu warwaboodi jiray baaqlay tumaaye hobaalayo hedhe hobaalayo hedhe baabuur ma raacine cagtaan boor ka soo daraaye hobaalayo wedhe kow laba saddex aye
intaa waxaynu kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka oo ay nagala qayb galeen kooxda walaalaha ee cabdisinimo baan ee hidaha iyo dhaqanka ee ka dhisan magaalada boorama ee gobolka awdal kana mida kooxaha hidaha iyo dhaqanka dib usoo nooleeyey tan iyo kulantadeena dambe waa anigoo ah hashim sheekh cumar good tan iyo barnaamij kale oo lamida barnaamijkan oo aynu ku kulmi doono kooxahan ee hidaha iyo dhaqanka
aad buu mahadsan yahay xaashim sheekh cumar goodo barnaamijkaasi nala socodsiinay haatanna dhinacii heesaha waa heesta amiisha ee uu ku luuqayo fanaanka maxamed cabdi siciid bike
akhlaaqda xishoodka asluubta addeeca dulqaadka iimaanka aadmigu kama sinna aqoonta akhlaaqda xishoodka asluubta addeeca dulqaadka iimaanka aadmigu kama sinna aqoonta arxanka dadnimiyo abuurtaada afkaygu ma koobo ammaantaada ilaah kugusaday amina ilaah kugusaday amishaay arxanka dadnimiyo abuurtaada afkaygu ma koobo ammaantaada ilaah kugusaday aminaay ilaah kugusaday amishaay
codkaasi maxamed bike iyo heesta amisha waxay gebagabo u tahay barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo agtooda ka muuqaamishaay amina amina amisha amina amina amisha indhaha keliga ku egta ilma la naxariis la ooya agtooda ka muuqaamishaay amina amina amisha amina amina amisha dadka yalwaad